barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin khamiisa waana koob iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jacfar kuuka iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa tartan ciyaarta kubadda cagta ah oo ay isku wajahayaan dhallinyarada cuslaatay oo ka socda magaalada boosaaso
tartanka wuxuu ka duwan yahay waxa ciyaara dhalinyarta cuslaata u shaqaysa oo markay xilliga habeenka jaanis ka helaan bay ka faa'idaystaan oo ciyaaraan waana jirdhiisi jimicsi u tahay waa koob waxay noqonaysaa xagga akhlaaqda oo arkaysay kala dambeyntiisa wallaahi waa koob dhan kasta ka dhisan weyn waxaa kaloo aad maqli doontaan gabadh dhallinyaro ah oo qortay buug ay kaga hadlayso fursadaha dhallinyaradu ay dib ugu hanan karaan hankooga mustaqbal kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnayn barnaamijka
waa codka fanaanka qaase macruuf dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan idaacadda inta ayaynu ku guda jirno balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweyne donald trump ayaa sheegay in ay u eeg tahay inaan u baahnayn inuu la kulmo robert muller oo ah ninka madaxda u ah kooxda baadhaysa eedaa la xidhiidha jiritaanka inuu xidhiir dhex maray ruushka iyo weliba ololihiisii madaxtinimada trump ayaa hadalkan sheegay arbacadii xilli uu ku guda jiray shir jaraa'id ee kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka norway erna solberg waxaana uu ku celiyey madaxweyne trump inaanay jirin wax xidhiidh ah oo dhex maray isaga iyo ruushka
wararka islaam madaxweyne trump ayaynu weli ku guda jirnaaye waxa uu sheegay in dalkiisu uu wadahadal la geli doono dowladda kuuriyada waqooyi xilliga ku habboon trump uu khadka telefoonka kula xiriiray dhiggiisa kuuriyada koofureed moon jai in on ayaa muujiyey furfurnaan ku aadan wadahadal dhex mara maraykanka iyo kuuriyada waqooyi xilliga iyo duruufta ku habboon bayaan aqalka cad ka soo baxay ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay hoosta ka wada xariiqeen in la sii wado cadaadiska xoogan ee lagu hayo dalkaasi xafiiska madaxweyne moon ayaa markii ugu horreysay shaaciyey in wadahadal uu dhex marayo labada kuuriyo markii ugu horreysay muddo laba sano ah waxaanu tilmaamay in isaga iyo trump ay isla meel dhigeen inaanay jiri doonin tallaabo milatari inta ay wada xaajoodyadu socdaan donald trump iyo moon waxa oy donald trump iyo moon ayaa shir jaraa-idu ay kala qabteen waxa uu mid walba kaga hadlay suurtagalnimada in jasiiradu ekaha kuuriya ay xasisho xilli bilihii u dambeeyey ay xasaradu meel aada u sarraysa gaadhay
wadahadallo la filaya inay saameyn ku yeeshaan xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee murugsan ee dalka venezuela ayaa la qorsheeyey inay furmaan khamiistan maanta xilli ay jiraan cunto yaraan iyo weliba shidaalkoo la qaadanayo iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka oo hirdamaya xilli ay jirto xaalad bini aadamnimo iyo weliba gargaar loo baahan yahay george milan oo ah sharci dejiye ka tirsan golaha sare mucaaridka ayaa sheegay salaasadii in ay qarka u saaran yihiin inay bulshadu qaraxdo madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro ayaa isna cambaareeyey tallaabada ay sharci dejiyayaasha ku dalbanayaan faragelin shisheeye
degeystayaal halkaa aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii dhallinyarada maanta haatanna boosaaso magaalada boosaaso waxaa ka socda tartan kubadda cagta ah oo dhex maraya qaar ka mida ciyaartooygii heerka koowaad u ciyaari jirtay gobolka bari tartankan oo ay ka qaybgelayaan siddeed kooxood oo magaaladaasi ka dhisan ayay qaar ka mida dhallinyarada u daawasho tagtaa sheegeen in ay kaga dayan doonaan hanaanka ah ciyaar wanaagga wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sidan warbixintiisa ku soo diray
tartankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee xilli habeennimo ay ciyaaraan dhallinyarada cuslaatay oo horey uga mid ahaan jiray dhallinyarada kubadda cagta magaalada boosaaso kuwaas oo aan xilligan ku ciyaari karin garoommada aan sallaxa ahayn ee ku yaalla magaalada tartankan ayaa ujeeddada loo qabtay waxay ahayd in dhallinyarada jiilka hadda jira ay kaga daydaan dhanka kubadda wanaagga dhallinyaradii cuslaatay si ay u yaraato khilaafka dhallinyarada mararka qaarkood ay sameeyaan inta lagu guda jiro ciyaarista kubadda cagta anoo magacay haaruun axmed sumantar oo ah kabtanka xaafadda xamdaan koobka garoonka ka socda haldoor waa koob dadka odayaashii hore oo kubadda ka fadhiistay oo seeraeeda hore oo magaalada dheelijidhay baa loo qabtay waxaana dheelaya dadkii hore oo kubadda ciyaari jiray oo haddeertaa in badan aan kubadda ciyaarin oo alimitadu ku yeedhahay habeenkii waxaa la dheh aduu laba saac iyo bar bay kubaddaasi bilaabataa waxaa la qabtaa afartan afartan daqiiqo koox kasta oo magaalada waa sideed naadi sideeddaa naadi naadi walba waxay leedahay guddi iyo shuruucu yaal koobka naadina ma soo kaxaysan kara oo nin yar oo dhallinyara ah oo ordkiisu badan yahay dadkii hore dadka cuslaaday oo aalmitada ku yeedhahay keliya koobka ka ciyaaraya cabdixakiin najiib oo ka mid ah dhallinyarada daawanayay ciyaartaasi ayaa sheegay in tartanka odayaasha ay kaga dayan doonaan qaabka akhlaaqiyeysan ay u dheelayaan kubadda cagta taasina ay dhallinyarada u tahay cashir ay ka bartaan dhallinyaradii iyaga kaga horreeyey dheelista kubadda aad baa usoo dhaweynayaaniyahow nimankii fikirkooda lahaa garoomada in habeenkii la furo oo jiday caaba koobkii xamaasadda badnaa ee ciyaarta ka dhacaysay barbaraha eber ebers dhaafi waayey waa niman dhalinyaro cuslaatay haddii jaaniska ma ay helin haddii garoonkan dhisi laheen tartankan marka muxuu ka duwan yahay tartamada ee dhallinyarada kale ay ciyaaraan tartankan wuxuu kaga duwan yahay waxaa ciyaara dhallinyarta cuslaata u shaqaysa oo markay xilliga habeenkii jaaniska helaan bay ka faa'idaystaan oo ciyaaraan waana jirdhiisi jimicsi u tahay marka waa koob wax noqonaysaa xagga akhlaaqda oo arkaysay kala dambeyntiisa wallaahi koob dhan kasta ka dhisan wey cabdiqaadir xabeeble ayaan weydiiyey waxyaabaha hadda xamaasad geliyey dhallinyarada waaweyn inay tartamo noocaan oo kale a ku qabtaan gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan xilliyada habeenkii koobka caafimaadka loo furay waa koob dhallinyarada culus oo waagii hore isboortiskii hore ee adduun la kooranya dee gobolka iyo degmooyinka ahaay oo cuslaaday oo iska shaqaysta marka wax badan buu macnaha dee annagu waa ciyaarna haddana xamaasad geliyey oona dhiiri geliyey banooni aan waa hore iska daynay oo aan macnaha dee hankay ka baxay bay aad iyo aad waxay noogu soo celiyeen hadda inaan ciyaarno waana koob aad u fiican waana koob xamaasad leh dee kubadduna jirkay dhistaayo waa caafimaad waa loo baahan yahay qofka waxyaalo badan oo noloshiisa ku taxalluuqayo kubaddu ka difaacdaa marka dee aad baan u rajaynaynaa koobkaas iyo koobab badan insha allah oo noocaaso kale inaan insha allah ka qayb galno ma la odhan karaa adiga iyo dhallinyaro kale oo horey kubaddu ciyaari jiray in hadda aad mooddo in balaayirnimadii horey ahayd oo kale inaadan ahayn oo hadda kubaddii gabaabsigaasi tahay
mi waa hadda kubaddii kolley dee waxaa moodaysaa kubaddayadoo hadda inay soo cusboonaanayso sidii hore ku soo laabanayso ay dhiiragelin badanna siisay maadaama dee kubadda ola aan faraha ka qaadnay ciyaarteedu nagu yara laakse haddeer sboortis horleh baanba noqonnay iyo kubadda horleh cusub inay nagu dhalatay baa moodaysa marka loo fiiriya qaabkay dhallinyarada u ciyaaraan sida doonaha u ciyaareen iyo idinka qaabka u ciyaareen maxay kula duwan yihin niw dee waa ku kala duwan yihiin annagu dee kubad wakhtigayagii intii badnayd waa soo qaadanay laakse haddeer waxaan u ciyaarnaa si macnaha dee sidii hore aan u ciyaari jirnay macnaha ka duwan dee orodkii hore iyo dee xamaasadii hore xamaasad ka duwan baa hadda ku ciyaarnaa laakiinse si akhlaaqaysan dee dhallinyartu laakse dee xifaaltan iyo dee isjirayn iyo kubadda macnaha dee qaabo badan bay laakse annagu waxaan isleenahay dee jirkiinnana aad macnaha dhistaan aad caafimaadkiinnana ku ilaalisaan dhididhaydinkaga yimaado dee iska kubad rabaysan baan ciyaarnaa dee kolley soomaalida waxay ku mahmaada gee laba jir soo wada mari marka insha allahu dee waxaan rajaynaynaa koob noocaan ka sii duwan inaan dhallinyarta laftigooda la qaadano aan isku dhexyaaca ka dhiganno waaweyn iyo yaryar xataa aan isku qabsano hadduu ilaahay idmo insha allah tartankan loo qabtay dhallinyaradii horey u soo ciyaari jirtay ee gobolka bari kooxihii heerka koowaad ayaa noqonaya mid isku soo dhoweynaya dhallinyaradii horey u dheeli jirtay tartankaasi oo hadda qaarkood ay dheelaan balse ujeeddadu ahayd oo keliya yaraynta khilaafaadka dhallinyarada hadda kubadda ciyaara maadaama mararka qaarkood ay garoommada ka dhacaan kubado xifaaltamaysan oo ka dhasha mararka qaarkood iskudhacyo dhex mara dhallinyarada kadibna xaafad xaafad arrintaasi ay u sii gudubto yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a sannadihii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey dhallinyarada qoraysa bugaag kala duwan oo ay kaga hadlayaan nolosha bulshada dhallinyaradaasi ayaa aalaaba bugaagtoodaasi ku soo bandhiga xaflada gaara amaba bandhigyada bugaagta sannadlaha ee lagu qabto deegaanadooda sundus muuse waa gabadh dhallinyaro ah oo dhowaan qortay buug ay kaga hadlayso fursadaha ay dhallinyaradu dib ugu hanan karaan hankooga mustaqbal waxaanay magaalada muqdisho ugu warantay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle sundus muuse buuggeeda uradka ah ee dhanka qoraalka waxay u bixisay dib u hana hankaaga ujeedka ayayna ku sheegtay in dhallinyarada dhalatay xilliga colaadaha ay haystaan fursado ay noloshooda dib ugu hanan karayaan buuggay ugu horey magaciisa waxaa lahaa dib u hana hankaaga waxaa u qoraa waxay ahayd maadaama anahna anaga dal shan labaatan sano ama ruuc qarni ka badan kusoo jir dagaal iyo baaba inaan dib u hanan rajadeena dhammaan dhallinyaradan waxay dhashteen burburka wadanka kadib qof dhammaana niyajab waad dareemi kartaa qof dhashtee dagaal isagoo socda qaxay waxbarasho ku dhammaystay jaamacad ku dhameeyey haddana shaqo waaye natiij dareenka uu dareemi karo marka sida dasar ee waxaanu dhahay ma jiro wakhti kaalmo ee dib oo nahankaaga marnaba qofkiinuusan niyo jebin oo hore u socdo caqabad kasta oo la timaado sundus muuse waxay dhalatay xilli dalkay ka jirtay colaado sukeeye waxayse u sheegtay v o a in dalku uu sugayo soomaalidii gacmahooda ku burburisa inay dib u dhisaan aniga waxaan dhashtay burburka kadib waan dhashtay sidaas ay tahane wadankani waa wadankaaga haddii aadi ka niya jabtid ma jirto cid dunida kuu dhisayso dhammaan waxaanu haqaran taagnaa ama niyaddeena eed raacdaa dhaalaha dhaadheerka ee wadamada islaameed wadankeena tiismana muuqna teena anakaa baabi'ina isla anakaa dhisan karno sidaas darteed ay waxaa ugu talagalee inaa qof kasta oo dhalinyaro ah ama wadankaani ku nool ha ahaada waaye nolol kasta oo ka baabaad inay dib u hantaan sababtoo ah caqabada qofka waxay ugu timaad caqabad waa sida dabeeshoo kale hal mar bay ku imaanaysaa dabeesha kaa gudbaysaa dhibkuna waa sidaasoo kale sundus muuse buuggeeda dib u hanhankaaga waxay kaga qayb gashay bandhigii carwada buugaagta ee muqdisho waxayse u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a in dadku aysan buugaagta gadan balse isku sawiraan buugga iyo qorihiisa
gadasho la-aanta waa sida waa runta waayo dadku waxay u imaadaan keliya sabir qofkiiba buuggaba waxaa laga yaabaa adi inaad bandhig gaar samaystid waqti gelisee qarashku gale buugga soo saartay buuggaagana muddo adiku dhaa sanadna kugu qaata ama ka badan kugu qaatay ayagana inay ku dhahaan buuggaaga inay soo qabtaan adig kaale ku dhahaan waa iska kaa sawirayaan kadibna buuggaaday kuu dhigayaan waa caqabada ugu weyn ee dadkeena haysato keliya wuxuu ka rabaya hadhowna sawirka soo dhiga buuggaas ma aqrin wuxuu uu ku imaanaya oo ku dhegaysan taasna waxaa u sababa bulshadeena aa ah bulsho akhriskaada ku liidato oo hadal keliyaha taqaan sundus muuse kuma ekaan carwada buugaagta balse waxay geysaa fagaarayaasha sida meelaha dadku iskugu yimaadaan buug waan qaadaa waan ge sababtoo ana buugga maxaan u qoray waxaan u qoray fikradeeda inaan dunida tuso inaan baahiyo inaan gaarsiiyo soomaali meel kasta ay joogto fikradaada marka haddii aad dhahdid buwaagta inta badan soomaaliya waxaa ka maqan maktabadii buwaagta lagu akrinaa waxaa hadda jirta meel buug loo akri laba meel oo keliya waa ifiye iyo maktabadda ummadda oo hadda dhow la furay labadaasi maktabadaa jirto labadaasna inta badan dadka maasaan meesha buwaagta lagu gado sida xareedoo kale waxaa laga yaabaa qofku inuu ka fog tahay oosan niyeysanayn xitaa inuu aasto sidaas darteeda ayaan waxaa ugu talagala fikradeeda qaabkan ku baahi kareetaa qofka goobtiisa joog inaan buugga u geeyo sundus ayaa ii sheegtay in ujeedka ugu weyn ee qoraa ay u tahay ay ahayd in buuggeeda dadka uu gaaro waxayna dhowaan buuggeeda u suuq geysay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle haa safar waxaan gaarsiiyey jowhar aan anigid aa ku tegay dowlad goboleedka hirshabeelle gobolada qaarkoodna waxaa jira dad ani qof inta jooga iweydiiyo kadibna buwaagta aan u geeyo qofkaas gobolka jooga u gaarsiiyo laakiinse jowhar anigaa lugtagu tegay bandhigiisana maashaa jowharad waxay noo soo dhaween si aada u wacan waxaana ku samaysana bandhig weyn oo madaxdooda noo qabanqaabiyeen taasna ugu mahad celina akhriskaaga oo badan ayaa ka dhigan in maskaxdaada garaadkeedu uu yahay mid sarreeya siday sheegaysa sundus muuse waxaan ugu yeeli lahaa horta kow inaa ogow wax badan markii aad akhrisid waxaad ogaanaysaa wax badan akhriskana nugulitaad sababta adduunka oo noogu horumarsan madaxa akhris waxaa laga yaabaa dadka qaar inaa ku dhahaan ugu yaraan xitaa haddii mashquulkaaga badaa bishii waa inaa laba buug akhrisaa hadduu aa mashquul mashquul mashquul qofka ugu mashquulka badan laba buug bishuu akhrin karaa buuggana kama wada buug shan beej ah ama toban beej ah ugu yaraan buugga aad akhrinaysa una noqdaa buug dhumucdiisa ee xoogaa roon tahay aadan fahmi kartid haddii aad bilaaw ku tahane aadan akhrin buwaagta haweenka sidoo kale waa ka niyi jabaysa muddooyinkii dambe waxay soo taraya dhallinyaro badan oo dhigta dugsiyada sare ee jaamacadaha kuwa ay qoraya buugaag yaryar qaarkoodna waxayba ku soo bandhigeen carwadii buugaagta ee muqdisho cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle haatanna dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii qaasim macruuf iyo heestii sii heryadaada sido oo howlahaaga wado
Yeah.
godob ku harsanay holac kugu shidayee heeryadaada sido oo howlahaaga wado waa fanaanka qaasim macruuf dhegeystayaal haddaynu heestiisii intaasi kaga soo gudubno weli idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku guda jirnaayo haatanna ciyaarihii iyo weliba wararka ugu dambeeyey iyo weliba nuur xasan bukhaari aan ii kala baxo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo haddii aan ku horreyno kooxda reaal madrid ayaa gaartay wareegga kuwartarfinalka koobka dalka sbain kadib markii ay laba is arag oo ila dheeshay kooxda heerka labaad ee numanjiya ay ku garaacday goola dhan shan gool iyo laba lugtii labaad ee labadan koox oo xalay ka dhacay magaalada madrid ayaa ku soo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda reaal waxaa goolasha u saxiixay ciyaaryahan lucas vasquez halka numanjiya uu goolasha u keenay ciyaaryahan gulermo ciyaaraha kalena kooxda alaves waxay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda vermentera viyareal waxay laba gool iyo gool ku khaarijisay leganes kulamada kale ee tartanka koobka dalka sbain waxay dhici doonaan galabta iyo caawa barcelona oo lugtii hore barbardhac gool iyo gool ah la gashay seltavigo ayaa caawa garoonkeeda ku marti qaadaysa isla kooxdani halka sbanyol ay booqan doonto labente dhinaca ciyaaraha ingiriiska kulan xalay dhex maray kooxaha chelsea iyo arsenal ayaa ku soo dhammaaday bareejo eber iyo eber ah ciyaartan oo ahayd is-aragga koowaad ee wareegga semifinalka koobka f a kaabka england ayay labada kooxood lugta labaad ee tartankan isku arki doonaan garoonka emirates ee kooxda arsenal afar iyo labaatanka bishan sidoo kale dalka faransiiska waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsan koobka french cab kooxda baaqi san jermain ayaa u gudubtay wareegga afardhamaadka kadib markii ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda amines mid ka mid ah goolasha ay ku badisay b s g waxaa rigooro ku saxiixay neymar goolka labaadna waxaa madaxa ku dhaliyey ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee adrian rabiot ciyaaraha kale ee tartanka franjacab kooxda khen waxa ay afar gool iyo laba ku garaacday toulouse halka montbeliye ay hal gool iyo eber dirtay kooxda unji b s g waxay wareegga afardhamaadka la dheeli doontaa khen halka manako ay fooda dari doonto montbeliye xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda naaboli ee dalka talyaaniga ayaa bilowday wadahadallo ay kooxda barcelona kaga rabto laacibka garabka midig ka ciyaara ee lagu magacaabo gerard dulaveyo wakiilka laacibkan u dhashay dalka sbain ayaa hadda ku sugan magaalada nables ee dalka talyaaniga waxaana warbaahinta talyaaniga ay ku warantay in naaboli iyo barcelona ay u dhowan yihiin inay ku heshiiyaan lacag dhan lix iyo toban milyan oo yuuro ay ku kala gadanayaan laacibkan dulafeyo ayaa haddii uu ku biiro naaboli waxa ay noqonaysaa markiisii labaad oo uu ku laabanayo talyaaniga horey ayuu si amaha ugu soo ciyaaray kooxda a c milan sanadka labada kun toddoba iyo tobankii ugu dambeyntiina kooxda arsenaal ayaa quudaraynaysa in ay ku qanciso weeraryahankeeda alexis sanches inuu saxiixo heshiis cusub oo uu kooxda kula sii joogayo xilli uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda manchester city tababaraha arsenal arsen wenger ayaa sheegay inuu aad u jeclaan lahaa in laacibkan u dhashay dalka jili uu la sii joogo kooxda alexis sanches ayaa kursiga kaydka fadhiyey ciyaartii ee xalay kooxdiisa arsenal la dheeshay chelsea dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo waa naga intaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codadka farxiya fiska iyo cabdikhaaliq siraad iyo heestii maan qaboojiya waa hagaag dhegaystayaal naga raalli ahaada codkaasi aad maqlaysaan waa fannaanadda aamine faarax
waa hagaaga ku halaasiyo bay tidhi xalaytaan hurdada ku haloosiyo dhegaystayaal heestaasi hawaawi iyo weliba codka fanaanadda aamino faarax ayaa ugu dambaysay idaacaddayada duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantu halkan si wada jira maanta idinkala socodsiinayeen jacfar kuuka iyo aniga oo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba maxamed cabdi xasan dheere oo isaguna dhinaca iskudubaridka inoo waday iyo dhammaanba bahda v o idinla sidaayo nabadgelyo